warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuga haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo baaq u diray shacabka bartamaha wadanka guddiga doorashooyinka ee xuduudaha oo musharaxiinta kaga digay inay sii wadaan ololahooda siyaasiga ah iyo madaxweynaha soomaaliya oo tan iyo markii la doortay markii sideedaad safar dibadda ah maanta uga baxaya magaalada muqdisho subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu waaweyn wararkeega waa subaxnimo axada taariikhdan oo toddobada bisha sideedaad ee agas labada kun iyo labaatan iyo labo qodobadaas aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhowaada guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka e b c ayaa sheegay in ololahooda waa ololaha doorasho ee ku aadan doorashada guud uu ku ekaa lixdii maqribnimo ee shalay guddiga ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu musharaxiinta iyo hogaamiyaasha siyaasadeedba kaga digay inay sii wadaan ololahooda doorasho maadaama ay soo idlaatay muddadii loogu talagalay dastuurka dalka ayaa qeexaya in ololaha siyaasadeed lasoo gabagabeynayo waa afartan iyo sideed saacadood ka hor xiliga doorashada guud oo ku beegan sagaalka bishan sideedaad ee aan ku guda jirno i b c ayaa hoosta ka xariiqday in cid kasta oo ololo doorasho qabata ay ku xadgudbeyso xeerarka doorashooyinka ee dalka u degsan shalay ayay ahayd markii musharaxiinta madaxweyne isbahaysiga kenya kwanza waa isbahaysiyada kenya kwanza iyo sidoo kale azimia la umoja ee kala ah william ruto ee raila odinga ay isu soo baxyadii ugu dambeeyey ku qabteen garoomada ciyaaraha nyaanya iyo sidoo kale kasaraani ee magaalada nairobi doorashada guud ee sanadkan waxaa ka qeyb qaadanaya inay ka qeyb qaataan isku duwaangeli in ka badan waa labaatan iyo laba milyan oo codbixiyayaala madaxweynaha dalka uhuru kenyaata oo mashaariic horumarineed ka fuliyey qeybo kamida gobolka bartamaha wadanka ayaa shacabka deegaanadaasi ku nool ugu baaqay in ay kaalin ku yeeshaan soo dhisidda maamulka xiga ee dalka waxa uu ugu baaqay inay codadkooda ku taageeraan musharaxa madaxweyne isbahaysiga azibia loomoja wankenya raila odinga iyo ku-xigeenkiisa mada karuwa master kenyatta ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in master odinga uu ku soo bixi doono loolanka madaxtinimada isagoo intaasi ku daray in dadweynaha looga baahan yahay inay doortaan hogaamiyaal sii wadi kara mashaariicda horumarineed ee dalka uu ka hirgeliyey islamarkaana ee ka hirgelay ismaamulada kala duwan ee wadanka majani chai yako unalipwa mara ishirini kwa sababu ya barabara ya kutoka ndio majani chai iweze kufika kwa soko. Kama ni stima, kama hakuna stima, ni maziwa yako inaharibika. So njia ya kazi kwanza ni kupanua infrastructure, na hiyo ndio imekuwa mlengo wetu, na tumeifanya na tutaendelea, na tunaomba Mwenyezi Mungu ya kwamba hata wale wengine watakuja, wataendelea na hiyo kazi.
waxaa magaalada mombaaso laga dareemayaa safarada ay qaar ka mid ah shacabka halkaasi ku nool uga ambabaxayaan ismaamulada waqooyi bari ee ay dhalasho ahaan kasoo jeedaan si ay halkaasi uga soo codeeyaan maxamed cabdi buuqtaan ayaa dhammaystiraya warkan
waa abbaarihii shanta subaxnimo salaadii subax daqiiqada kooban ka hor halkani oo xarunta laga raaco gaadiidka u kala goosha ismaamul goboleeda tanariva iyo gobolka waqooyi bari waxaana soo buuxi dhaafiyay dad badan oo safraya si ay codkooda soo dhiibtaan maalinta talaadada codbixinta ay kenyaanka ay u diriirayaan qaar kamida dadkii halkani ku sugnaa oo warbaahinta star si gaara ula hadlay ayaa waxa ay sheegeen ujeedka safarkooda inuu yahay inay ka soo codeeyaan deegaanada codbixiyaasha ay ka yihiin
walaal magacayga waa maxamed yuusuf intana waan deganahay eh, magaaladan bambaaso waan deganahay eh, gaarisna waan deganahay marka gaaris waa xuduntii marka intana waxaa waaye de waa waa ganacsigii waaye iyo reerkii iyo intay degan yihiin meeshana waa meeshii aan maaragtay ka soo jeednay guud ahaan gobolka waqooyi bari iyo gaarisa waxaan ugu baaqahayaa maanta inay ay riyadooda ka rumeeyaan inay maanta riyadooda ka rumeeyaan eese interest aysan waxba ku dooranin wax interest la dhahayo hebel baa aniga wax ii geli inaysan waxba ku dooranin cabdiraxmaan muraad waxaa u socdaa northeastern Ah, safar ahay codaa soo ridi rabaa marka insha allah waxaan jeclahay inaan kusoo guulaysto hadduu ilaahay rabo oo mar koowaad waa mar koowaad mar koowaad wallaahi kol walba waa qof walba wuxuu dareemayaa dee inuu maaragtay dee wixii uu hab- ku haminayo uu helo soo maaha marka insha allah waan rajaynayaa maaragtay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, magacayga waa mahad xasan jeelle karentil hadda waxaan joogaa magaalada mombasa ayaan saf- ka safrahayaa waxaan u safrahayaa waqooyi bari wajiyaar gaarisa qaasig wajiyaar aan u socdaa aniga Eh, wallaahi safarkan aad baan ugu faraxsannahay maadaama electionka cabaar soo jiitamay kaabiinkiisa uu kuurihii dhicitaankiisa u diyaar yahay Eh, dadka anay la socdaan dhammaan waa dadkii risaabka ah oo inay inta ka tagaan xagga ka soo codayn rabeen Eh, basaskii jaam ayaa ka jira annaga haddaan shacab nahay waxaan codsanaynaa inaan kuurihii waddankii aan geyno laakiin madaxda ayaa waxaan ka codsanaynaa labada kuuraha aan u ridayno inay waddanka cadaalad ay u sameeyaan sababtoo ah een, waddankii wakhti badan bay doorasho ka soo dhacaysay laakiin wakhti xaadirkan aan soconno eh, marka aad bilowdo waddada northeastern eh, walbahaar baa ku qabanaya oo maritaankii waddada ayaa aad u xun Eh, sanad kastana waxaan dooranaa qorshadan ka mid ah wax nagala codsadaa kuuro oo kuurihii waddan waan geynaa sidana maanta aan u safrayna camal laakiin markii aan waqtiga aad nodistan bilowdo ka- gaarisa aad bilowdo waxaad arki inay burbur wadda ay jirto development ay jirin baahi fara badan ay jirto dhinaca kale maanta oo axada iyo beriyo isnina ayaa siyaasiyiinta iyo musharaxiinta xilalka u tartamaysa guud ahaanba dalka oo ay magaaladii mombasa ay ka mid tahay waxa ay galeen nasashada iyo aamuska loola hoday doorashada iyaguna ay siyaasiyiintu ay sheegeen inay wakhti ku filan ay soo qaateen oo isku soo geeyaan iyadoona maalinta talaadada ee beri dambe ay dadweynaha kenyaanka ay u dareeri doonaan sanaadiiqda codbixinta si ay usoo doortaan dadka ay doonayaan maxamed cabdi bowtaan warbaahinta istaa magaalada mombasa
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta dalka uga ambabaxaya safarkiisii sideedaatan iyo markii la doortay shan iyo tobankii bishii shanaad isagoo ku wajahaan magaalada kampala ee caasimada dalka ugandha madaxweynaha ayaa magaalada kampala wuxuu kula kulmi doonaa madaxda dalka ugandha waxaana sidoo kale uu kala- uu ka qeybgeli doonaa shir looga hadlaya is- is- waa iskaashiga ganacsiga soomaaliya iyo ugandha xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya ayaa tan iyo intii uu waa ku sugan yahay dalka oo uganda wuxuu la kulmi doonaa jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool waxaana uu ka dhageysan doonaa warbixinno ku saabsan xaaladooda haddii ay jiraan caqabado dhinaca nolosha ah oo ay wajahayaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo markii la doortay shan iyo tobankii bishii meey ee sanadkan galay safaro badan isagoo oo tegay dalalka imaaraadka turkiga tanzaniya kenya jabuuti eritrea iyo masar maantana wuxuu ku wajahan yahay dalkii sideedaad oo ugandha ah xildhibaanada golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta yeelanaya kulan aan caadi ahayn iyadoo uu ra-iisul wasaare xamse cabdi bare uu horgeyn doono golihiisa wasiirada ee dhowaan uu magacaabay guddoonka golaha shacbiga ayaa ku wargeliyey xildhibaanada in maanta xarunta villa hargeysa uu ka dhacayo kulanka golaha islamarkaana ajanduhu yahay u codaynta xukuumadda cusub iyo barnaamijkeeda ka hor cod u qaadista golaha wasiirada ayaa la filaya in ra-iisul wasaare xamse cabdi bare uu hadal u jeediyey xildhibaanada golaha shacabka isagoo oo soo bandhigi doono barnaamijka xukuumaddiisa kana codsan doono golaha shacabka in ay xukuumadda u ansixiyaan tan iyo markii mag- la magacaabay golaha wasiirada cusub ee soomaaliya ayaa waxaa jiray kulamo gaargaar ah oo golaha magacaaban ay la yeelanayeen xildhibaanada ku matala golaha shacabka iyagoo weydiisanayay in ay codadka kalsoonida siiyaan waxaa sidoo kale jira xildhibaanada oo beelaha qaarkood oo aada u saluugsan hanaanka loo soo dhisay golaha wasiirada cusub kuwaasi oo sheegay in lagu xadgudbay saami qaybsiga beelaha soomaaliyeed balse maanta ayaa laga warsugaya go-aanka ay gaari karaan xildhibaanada golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya dowladda shiinaha ayaa uga mahad celisay dowladda federaalk ah ee soomaaliya taageerada iyo garab istaaga u muujisay taasoo ku aadan in soomaaliya taiwan u aqoonsan tahay qeyb ka mid a dhulweynaha shiinaha qoraal kooban oo kasoo baxay safaaradda shiinuhu ku leeyahay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in shiinaha iyo soomaaliya uu ka dhexeeya xiriir saaxiibtinimo oo soo jireen ahaa sanado amaba qarriyo ka hor warka kasoo baxay dowladda shiinaha ayaa waxaa lagu sheegay in ay si weyn ugu mahadcelinayaan taageerada joogtada ah ee ay la garab taagan tahay dowladda federaalk soomaaliya iyo walaalaha soomaaliyeed dowladda federaalk soomaaliya ayaa shalay qoraal ay soo saartay ku cadaysay mowqifkeeda adag ee ah in ay ixtiraamayso siyaasadda iyo madax banaanida dalka shiinaha iyadoo oo u aragta in taiwan ay tahay qeyb aan ka maarmi karin oo ka mid ah dhulka shiinaha dowladda shiinaha iyo mareykanka ayaa aada waxay isugu khilaafsan yihiin arrimaha taiwan iyadoo ay jiraan eh, dalal kale oo taageeray shiinaha waxaana xusud mudan in taiwan ay horay aqoonsi iyo taageero u siisay somalilan oo isku aqoonsan in ay ka go-day soomaaliya inteeda kale iyadoo arrintaasna ay dowladda soomaaliya si weyn uga carootay qaar ka mid a xildhibaanada xisbiyada mucaaradka ah ee somalilan ayaa sheegay in ay ka qeybgalayaan mudaharaadka mucaaradka uu ku baaqay xildhibaanada oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa madaxweynaha somalilan waxay ugu baaqeen in uu bulshada u ogolaado xaquuqda dastuuriga ah oo aysan ka laaban doonin mudaharaadkooda
muwaadiniinta reer somalilan waxaad xaq u leedihiin inaad u soo baxdaan mudaharaad salmi ah waxaynu taageeraynaa baaqa ka soo yeedhay xisbiyada mucaaradka ee ku astaysan in la soo baxo maalinka siidhiga la afuufana waxaannu noqonaynaa kuwa hor kici doona marka annagaana hor wadi doonna ilaalinaynana aadaabta iyo asluubiyaadka looga baahan yahay mudaharaadayaasha habeenadan baa aad arkayseen hay-addii dhammeeday booliisku oo habeen walba t v-ga la soo fadhiya xanjabaad oolee lama qaban karayo oolee ciddii soo baxda waan raas baan la dhacaynaa waxaan garan waayey goorta booliiska uu noqday xisbiga ka mid ah xisbi eh, qayb ka mid a kulmiye ama uu ku milmay fulintu wararka xaqiiqda ayaanu helayna waxa- waxa- waxa waxaa ka mid oo kow ka ah madaxweynuhu inuu yidhi reer baa mudaharaadaya waxaanan u diri doonaa buu yidhi saraakiisha ciidamada kaga jira reer haddii bay mudaharaadayaanna xidda uu leeyahay waan u dirayaa uu leeyahay saraakiishoodii baan u dirayaa cid kale maahae dee waa waa waa dabagale iyo ninka sirdoonka haysta iyo ninka kale eh, in axmed tiir la idhaahdo Eh, madaxweyne anagu reer ma lihin labada xisbi mucaaradna reer maaha haddii labada xisbi mucaarad ay reer noqdaan dee aduuna nin qaran noqon weysida reer baad noqon faysal cali walaaba nin reer guuleeduu noqon cabdiraxmaan cilo nin muuse cabdullah buu noqon doonaa adna nin reer samatar baad noqon doontaan markaa madaxweyne ummadda ha qabiilaynin qabiilka ka- dadka ka saar madaxweynihii qarankaa tahay wadankan haddii ay wax u kordhaanna adigaa guushiisa leh haddii ay in yaroo xagtin ay gaadhana guuldaradiisa adigaa leh waxaa laysku hayaa waa doorasho madaxweyne doorashadii qabo Mushkilad- mushkilada kale jirtaana waa ayaan darro weyn madaxweyne aan xildhibaanadiisii maqlayn golihiisii baarlamaanka maqlayn guurtidiisii aan maqlayn salaadiintii uu isagu ka dhashay aan maqlayn abtiyaashii aan maqlayn seediyadii aan maqlaynin cid alla cid alla ganacsatadiisii aan maqlayn cid alla cid uu maqlayaane aanay jirin waddankanna one man show lagu wadi maayo madaxweyne diyaaradda maxaynu u saarnay halkan saaran halkan baanka agtiisa ujeeddada loo saaray dhallinyaro maxay tahay waxayd ciidan leeyahay dadkiisiibuu dilayaa saraakiil leeyahay ama diyaarad leeyahay magaaladii ay ka kacday garoonka ka kacday bay rushaynaysaa maanta haddaad kiidhan rushaysaan oo xabad la dhacdaan kuwii waxba kama gidin maanta somalilan nin booliisa iyo nin dhallinyaraa iyo inan iyo haween intuba waa siyaasi waxa la isku hayo waxa weeye waa doorashaa la qabto cid nabad naga jeceli ma jirto inteenna halkaa joogtaan cid nabad naga jeceli ma jirto waxa laala wax horumaranu gaadhnay shantaas sannadood wax inaga sii xidhmoon mooyaane ma jirto waxaan kaga baxayaan leeyahay mudaharaadku wuu soconayaa kala joogsan maayo ilaa iyo inta madaxweynuhu uma malaynayo dee inuu dhegaqababe intuu ummaddu sidan tahay waxaa leeyahay madaxweyne dadkaaga u soo bax dadkaaga dhegayso wuxuu yahay mudaharaad weliba cid kasta oo uu la shirana wuxuu leeyahay qabiil ayaa mudaharaadaya madaxweyne shaabay bay ahayd markaad cigaal ku mudaharaadaysa ee daahir diyaalo ku mudaharaadaysa ee sigaaryo ku mudaharaadaysa markay halkaa taagan tahay waxaa lagaa rabaa inaad u dul qaadato mudaharaadku waa kii aad ku timid eed shalay daahir diyaale ku haysatay ee aad lahayd madaxtooyadii nijaas bay noqotay madaxtooyadii maanta waxay noqotay daarunadwa halkii nebiga looga tashanayay maanta haddaba waa daarunadwa halkii somalilan burburkeeda lagaga talinay weye muwaadiniinta mudaharaadka kolley u soo baxayana aa way ka soo baxayaan caasimadaha gobollada caasimadana kolley si guud bay uga soo baxayaan xogogaal baan ahayo markaan xildhibaanada in yar hoos uga dego ee aan xisbigaygii ku noqdo go'aamo qaran go'aamo xisbi oo kolleyba oo kolleyba dee go'aansan baa yaala shacabka waxaan u sheegayaa maanta halkiinni bay maraysa xaq baad u leedihiin inaad mudaharaad salmiya wax ugu sheegtaan cidda dee maanta qalloocanaya wax qalloocinaysa Een, taasi waxaan farayaa een, shacabka reer somalilan dastuurkaana idin siinaya waa xaq dastuuriyood leedihiin cid idinka hor istaagi kartaana ma jirto ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka every coast ayaa waxa uu shaaciyey inuu cafis u fidiyey hogaamiyihii hore ee waddankaasi oo muddo dheer ay iska soo horjeedeen tallaabadan ayuu sheegay inay tahay mid lagu xoojinayo midnimada iyo wadajirka shacabka dalkaasi wuxuu intaasi ku daray intani qayb ka tahay dadaalada dib u heshiisiinta inta aan la gaarin doorashada guud ee waddankaasi ka dhici doonta sanadka labada kun labaatan iyo shanta madaxweynaha everikoste ayaa intaa waa arintan wuxuu ku sheegay xili uu jeediyey khudbadda qaran saacado un ka hor inta aan loo dabaaldegin maalinta madax bannaanida ee dalkaasi everikoste